bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac ee raadiyo hadalsan ee muqdisho aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada ah
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taariikhdana ku beegan tahay soddonka bisha nofembar sannadda laba kun labaiyo labaatan qodobada kala duwan barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ka soo horjeestay xeerka jinsiga oo muran badan ka dhashay maalmahan waan soo gudbin doonnaa guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliyana wuxuu guddoomiyaha sheegay in aysan wax diinta dhaqanka iyo sidoo kale diintiina suuban raalli ka ahayn golaha shacabka aan la horgeyn karin oo aan idiin soo gudbin doonnaa sidoo kale oo barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa qodobada kale caawa barnaamijkeena ku jira waxaa ka mid noqon doona faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya wiil walaalkiis ku dilay degmo ka tirsan gobolka banaadir waraysi ayaan idinkaga heenaa oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamadii ugu horreeyey oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya oo la geeyey deegaano dagaalbeeleedyo ka dhaceen kuna yaala gobolka shabeellaha dhexe iyo ceelashii biyaha oo dib loo kiciyey waan soo gudbin doonnaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mida noqon doona guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo ugu baaqay shacabka deegaanka warciise inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee qaybtoodana ka qaataan guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaad maqli doontaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyana waxa uu madaxtooyada qaranka ku qaabilay xubin muhiima oo ka socda waddanka ingiriiska waan soo gubin doonnaa sidoo kale oo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii soo kordha ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa tabinii diyaarin waa anigoo cabdisalaan jowlo shaakir cabdiwahaab abduqaadir ayaa farsamaynaya waa mar kale iyo wareegga wararka
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacno wanaagsan aan ku bilowbo intaanan gudagelin golaha shacabka iyo sidoo kale xeerka jinsiga markan warar kala duwan waxay ka soo baxayaan wiil walaalkiis ku dilay degmada kaaraan ee gobolka banaadir wararkii ugu dambeeyey waxaan ka waraysanay mid ka mid a ehelada wiilka la dilay iyo wiilka wax dilay waxaana waraysigan inoo qaaday weliyahayaga saleymaan alcadaala
haye bal maxaa dhacay marka
mahaasoo laba wiilo walaalaha mid kamid aan lagu midbiyey asigoo hadda waxba aan la sheegi kara anaa ka galabsan haye labada wiil marka hore dilkooda maxaa sababu ahaa
wallaahi shalay galabay maaragta ismurmeen muran kabacdi heshiiskii yaraa dhex galay heshiiskii haddana mar labaad haddana dagaalkii loo bilowday ma garat waa karta
dagaalkii kabacdina waxay muutaysata ninkaas in midi lagu dhufto waa karta ninkii midida ku dhuftana oo maasa waa ka baxsaday waa karta
haddana maha laguma ninkaasna faraacidiya laguma hayo ma garat waa karta bal waxaad idiin sheegtaa maadaama labada wiil walaala ay walaala ay yihiin maadaamaad dhahday laba wiil oo macnaha iskoo isku aaba miyaa mase waa walaalo nooc ka noocee ah isku aabu isku aabu isku aabu ah isku aaba waay
ah haye labadood yaa weynaa ma midka la dila mise midka wax dilay midkii la dilaa yaraa midkii la dilay midkii wax dilaa weynaayo iskuma dhaweynba waa wiil adeegis camal ay ahayn haye laisku fiiriyo
waayahay bal dilka waxaa laleeyahay waxa uu ka dhacay qol ama waxa uu sababsaday qol ay macnaha wada jiifa jireen markaas maxaa ka jira
maya qol macnaha ninkaan mama degnin xaafadda ninka weyn ma degnin ma garat waa karta
mar dambe hadda gadaal uu soo degay oo islaantiisa umulaha macnaha oo kasoo xagga uu soo wareegsaday Mhm.
halkaana u imaaday qolkaana ilaa ilaa raba qolkii waa loo daayay dane waxba adiga muran kalaa dhacay Eh, ninkaan waa u dhacay aniga joodari ayaan lahaa joodarigii meesha waa kasoo baxsanaa Mhm.
kabacdi adiga inay maarata ninka midiina ku dhuftay naag waayahay marka hore aa macnaha guriga loogu soo laabanaa midka wax dilaa loo soo laabanaa oo guriga loogu soo laabto mase midka dilay maya maba tegba ninkaan caas maqri ceshuu soo dukeeyey shea markoo ka soo baxay muran marka hore dhex yoo laga heshiiyey adana murankiiya mar labaad isku soo laabtay waa karta kolba kolkaysku soo galeen adiga laba nin oo kalena waa joogayi maamada maamada waxba kama labada nin oo kalena hadda wallaahi waxba gacan u kala qaadin oo waa iska joogeen
laba wiil oo ayaga la- oo ayaga la dhashtay miya oo ay kala dhasheen oo midna waa la dhalayay midna wiilkaas oo la dhasho waa aydiisa dhasho macnaha saasoo kuligi waa sigan waa karta midna ku aabuu ahaay labada wiilo ku aabu ahaay mid kala dilay iyo midka wax dilay iyo midkan kale isku wada aabe ahayn isku hoy ma ahayn laba saddexdooda waa karta
waa kaa adigu labada wiil ee isdilay ma walaalaba aad yihiin mase dad asxaaba
dad asxaab ahoo diris ahoo ahal ahoo intaasoo saasadagoon hal meel iskusoo baranaa anaga waa karta
waa kaa waayahay bal marka hadda gacanta ma lagu hayaa midka dilka ge- oo dilka geystay mase weli waa maqan yahay maya maya weli waa maqanyaan gacan laguma hayo waase lagu raag joogaa haye weli baadi koobkiisa lagu jiraa ah haye bal dadka ehelka iyo wa- walaalka iyo qaraabada een, haddii aad war ka heeso
wallaahi war waa ka hayaa waa maarata waa lagu maqan yahay kabacdi wixii maarata si naqata laarka laga qado waa lagu raag joogaa waayahay bal waxaad nooga warantaa ma jiraan wax een, dhanka ammaanka ka socda oo soo gaaray xaafadda
oo intay ka socdaan dhanka ammaanka ma- macnaha maamulka degmada oo gale iyo wax ka socda Ya, maya maya maya maya amaane ma ma ark
haye hadda meedkii mala aasay mise waa yaalaa
meydkii waa la aasay haddaa soo aasabo haye waxay ka horaa ka imaateen la hadalka kuladla
oo hadda waa la aasay soo maaha waa la aasaa waa la aasaa hadda soo aasay
Een, wararkii ugu dambeeyey wiil dhallinyaro ah oo walaalkiis ku dilay degmada kaaraanka gobolka banaadir ayuu kaasi ahaa muran soo kala dhex gelay ee wadoog markan muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadalhayay xeerka jinsiga oo muran iyo khilaaf fara badan uu ka taagnaa maalmihii dambe dadka shacabka caasimadda ku nool iyo sidoo kale culamaa u diin ayaa siyaabooyin kala duwan kaga hadlayay kadib hadalkii ka soo yeeray xildhibaan sacdiya oo ku aadanaa in xeerkaas baarlamaanka ay horgeynayso een, iyo sidoo kale inay u baahan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo ansixiyo maanta baarlamaanka soomaaliya kulan ayay lahaayeen qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ayaana si adag kaga hadlay arrintaas een, xildhibaanada hadlay waxaa ka mid ah xildhibaanad eh, raysal qorone oo iyadu sheegtay in xeerkaas aan baarlamaanka soomaaliya uusan ansixin doonin sidoo kale xildhibaanadda ay ku qaldan tahay in xeerkaasi mid la mid ah dal muslim ah in ay keento sidoo kale mid ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa dhankiisa hadli doona balse waxaa marka hore hadlaysa xildhibaanad raysal qorane
waxa lagu leeyahay jinsiga oo meelahaasa laga keena lagu leeyahay jandarka lagu leeyahay waa xeer gaal xeerkeenna maha annagu culumaan leenahay dad islaabaa nahay dad muslima oo kitaabka jaamaca afar iyo tobankii boqolka qur-aanka caddadiisa dad ku dhaqmay ku dhalay baa naha annagu wax ka baxsan oo la soo hoosgeliyo hadba magac inta loo bixiyo magaca laga bedelaayo oo hadba maxaan ku dhahay iisha qorshe gooniya loo keenay siisaba bataatanba inaan baarlamaankana la keenin ee la keeninna dalka yaga baan horta guddoomiyaha rabaa inaan intaas ku codsado ee dadka dadweynahan aan annaga xildhibaanada ka ahaana walaasha sacdiya waxay tidhi waa la ansixinayaa waa la ansixinayaa haddaan la ansixina waa ka tegayaa dalka ama waxaa la isku maamulayaa xe- een, xeerka gaalada sharciga gaalada horta guddoomiyahiga sacdiya waa waa- waa- waa tixgelinaya waa xurmaynaya waa guddoomiyahigii waa gabar guddoomiye ah hal arrin baan rabaa inaan fartiina inaan halkaan uga diro ee guddoomiye sacdiya iyadoo guddoomiye runtii hadday xeerkan ay ku soo qaadatay waxay ahayd inay dad kale u dhiibto xataa inay iyadu ka hadasho maahayn Ee, waa- sidaad ogtahay waxayna ku jirtay baarlamaankii hore oo tobnaad maaha baarlamaankan cusub oo hadda loo hoosgelin karo ayadaana caddaysay inay magacii ka bedeleen oo magac kale loo bixiyey waad arkayseen iskaafka yarkaa halkaa saaran iyo boorkii gadaal ku dheganaa kalaradu ah way arkayseen kalarka dadka laabaa qaamaluudna kalarada calaamadahooda waa taqaanaa waa ayadii la kala saarsaaray horta runtii waxaan odhan lahaa marka guddoomiyahayga khayr allaha siiyo waxyaabahaasoo kale inay ka hadasho ama soo istaagto maahayn way ogeyd baarlamaanka hore gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka ayada lamidka ahaa wuu ka hadlay waana joojiyey xaaraam inuu yahay sharci xaaraama oon ummadda iyo dalka iyo dadka iyo baarlamaanka aan in la horkeena aan ahayn uu caddeeyey gudoomiyaday khayr allaha siiyo meesha joogana waa ugu mahadcelinayaa gudoomiye ninka la yidhaahdo mursal sidoo kale gudoomiye aadan midoobena fartiintaasaan u diray si fiican buu maanta baarlamaanka uu- uu uu maskaxdooda u dejiyey dadweynaha soomaaliyeed maskaxdooda u dejiyey culamo adduunka maskaxdooda u dejiyey laakiin halka qodoma rabaa waa inuu dhaho waa inuu nacamti raaciyo inaan baarlamaankana laga dhex keenin dalka soomaaliya laga bixiyo wixii qondaraasyada ku soo qaatayna loo geeyo iyo qoladii loo lahayd la dhaha dib baa laydinkugu cesh anugu sacdiyo sha- xeer horta sharci ha dhihin sharciga meel hooga dhici sharcigu waa sharcigaan ku dhalannay waa sharcigii maxaan ku dhahay sharcigeennii waa sharciga annagu aan ku dhaqannay Waa- maya kalamaan hadlin sacdiir kamaan hadlin bahalka anigu miidiyaasha ma ka arkayey maantana hadda way timid wala- maanta ajandahaas maba oolinba mar kale mu imaan doonaa marka sharcigaas farriinteeda ugu marka koobaad waxaan leenahay dadka islaamka ee soomaalida isdejiya isdejiya isdejiya Ee, way degan tahay xaaladdu wax dhibi ma jiro dadku waa dad islaama baarlamanku waa baarlaman islaama baarlamankiinu xabashi ma aha meesha isugu timi oo waxaan diinta islaamka ku habboonayn ku fikiraya ama idiin keenaya ma aha Ee, aamina dadkiinu waa dad islaama baarlamankana lama keeni karo waxaan diinta islaamku aanay boqolkiiba boqol aanay muwaafaqo ku ahayn lama keeni karo qofkii hadlay ee halkan oo kale ka hadlay ama meel kale ka hadlay ee xildhibaana afkiisu ku hadlay afkiisu mas-uul ka yahay baarlamanka mas-uulka ma aha qofka hadlay afkiisu iyo naftiisu mas-uul ka yahay sidaa darteed xeerka jinsiga innaga diinteenna iyo dhaqankeenna meel kama soo galo wax abtirsiinana kuma lihin wax noocaasoo kalea in aad loo falaqeeyo aad looga hadlana waa ku mahadsantihiin leanna dareenkiinna ayaa ku muujiseen xumaanta liidata ee laynagu soo riixay ama laynagu soo raray inaynu iska riixnana xaq baynu leenahay baarlamankana ku kalsoonaada waa maqlayseen guddoomiye inuu hadlay oo arrintaa aad ugu dheeraaday oo uu aayado iyo axaadiisba duldhigay iimaansada wixii ilaahay subxaana wa tacaala markaa idiin qadaray waa baarlamankiinnii waxaan idin raaligelin idinkaga iman maayo hadduu qof hadlo qofkaasina naftiisuu mas-uul ka yahay baarlamanka mas-uulka ma aha intaasaan idiin sheegaya
qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayay kuwaas ahaayeen sidoo kale guddoonka golaha shacabka ayaa ka hadlay xeerka jinsiga gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaana isagu wuxuu u sheegay in wax diinta iyo dhaqankeena suuban aysan raali ka ahayn aan la horgeyn karin baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya si adag ayuunu arrintaasi kaga hadlay ka hor inta uusan ajendaha maanta iyo kulanka baarlamaanka ay lahaayeen uusan u gudagelin waxaan rabaa xildhibaano shaqo iman oo qabsanaya intaan aan gudagelin ajintaha adejeeriya oo aan rabo yaan ku caddayno ama maaragtay hooba oo aan dhibaata maaragtay la abuuray oo aan jirin oo maaragtay runtii muddadii aan safarka ku maqnaa ilaa hadda maaragtay la soo celgeliyey ee bulshada soomaaliyeed iyo qolbada shaka la geliyo la gaaray arrintaas raba waxay inaan ka sheego idinku oo maaragtay aad iyo aad u mahadsanay waalada sababta leh ummadda soomaaliyeed waa ummad boqolkiiba boqol islaam ah xaqiiqdii in maaragtay maanta yacni mas-uuliyiinteennii oo u shaqaynahay dalkoodii dadkoodii markay maaragtay wanaag ayuu ku dhex jiro waxyaalaha qaarkooda lagu fasiro aaday dhibaato leedahay ummadda soomaaliyeedna markii dowladnimada dib loo aasaasahay waxay aad u taxgirtay in maaragtay islaamnimadeeda si gaar si xoog leh walaalsato dastuurku aad ogtihiin qodobkiisa labaad wuxuu qorayaa islaamku waa diinta dowladda diin aan ahayn diinta islaamka laguma faafin karo dalka soomaaliya qodobka labaad wuxuu leeyahay dastuurka soomaaliya waxa saldhig u ah qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nabigeena rasuulkulahi salawatullahi wasalaamu calayh nabigeena badgeliina xadiis korkiisa alaata waxaan ilaalinayaa wuxuun ilaalinayaa dastuurka maqaasida iyo ujeedooyinka diinta islaamka iyo cadaalada bulshadeena walaalayaal annagu dastuurkan kaas yahay qodobka xeerasatee qodobka toddobaatan shanaad la ogtihiin asigan wuxuu qabaa waxaan waafaqsanayn shareecada islaamka dastuurka dalka ee hoosad golaca shacabkiisa ururkeeda dalka baarlamaanka lama horkeeni karo gudoomiya haddii loo keenana waa gurinaya gudoomiyaha uu xaq u leeyahay mase qofkii markaas sida gudoominaayo inuu guriyo intaas waafaqsanayn marka anigu oo intaastan maaragtay dadaal loo sameeyey oo aan mid sumarimajarayo in maaragtay yani waxyaalaha qaarkooda yani loo nisbeeyo aadan ugu xumahay dad maaragtay waxaasan oo yidhahdaan laakiin bani aadamka lagama yaabayo rasuulkeena salawaatullahi wasalaamu calayhi waxay ku qofi lahaa baa qalqulaamay baad ogtihiin dad yidhahdeen waa waaliyahay dad yidhahdeen maaragtay waa kaahin dad yidhahdeen saas ilaahay rasuulkiis waxaas markay bani aadamka sameeyeen asigoo og bani aadam wax ku samaynayaan wax ku saarinaayo yani waxyaalahan markaad ay damacsan yihiin yani aayad oo lagu caddeeyay baa jirta oo ilaahay in maaragtay doonistiis ma hor istaagi kari jirin rasuulkiis inuu guulaysanaayo si kasta dadka qaar ay unacaan waad ogtihiin ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay yuriiduuna an yutfiyuu nuurallahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariya alkaafiruun marka aayaddaas waxay tusinaysaa nimankan waxay isku dayayaan in rasuulka maaragtay nuurka rasuulka loola jeedaa inay afkoodii biafwaahihim biaqwaalihim hadalkoodii inay ku damyaan oo ay ku aamusiyaan idana ilaahay wixii uu maaragtay doonisiisa ah si kasta gaalada u kacda u nacday waa maaragtay waa maaragtay waa waa kii fuliyey oo arrintaas maaragtay ujeedadii ilaahay u talgalay uu meeshii u talgalay gaasii waayo oo waxna ka dhaban yihiin marka maalmaha waa yaabnay waxyaalaha macquulayn badan ilaa aan safarkayga jiray dhahdan waxaa tahay shaksiyan waxyaalaha qaarkood mucaaradada mucaarada guud waa dhacaya waa ismucaaradaya laakiin diinta ma noqdo wax maaragtay lagu ciyaaro ma aha iyo maaragtay kaftan gar ma aha marka aniga waa iska runtii kama jawaab inaan jawaabana ma rabin aniga uskunaayo aayadda qur-aanka suuratul tabaarkul nazala furqaan aayadda dhahayso anigoo uskanaayo oo ahlul iimaan oo islaamnimada iyo iimankayga aniga isku celinaayo waxyaalaha qaarkood yani la sheegaaya aayaddaas waad ogtihiin muuminiinta markii la barruqaamo waxaa laga sheego waxaa la yidhaahdaa inay adkaystaan oo aan wax wax u arkin wacibaadu raxmaan aladiina yamshuuna cala ardi hoogna wa idaa khaaqabahum aljaahiliina qaaluu salaama aayaddaas anigoo uskunaayo xaaladada laayad ahayn qof aan xaasidada ku jirto ama aqoon la-aan hayso warkoodi anigoo dheg u dhegaynin saa uma fiirinayn laakiin xeerkas waxaan aragnay culummadii ka hadasho waxyaala saasa madaniya ilaalinta sharafta leh maanta labada aqalku waa fadhiinaa mid baa idin caddaynayna oo idin ballanqaadayna waxa diinta islaamkana waafaqsanay dastuurkeena iyo shuruuda dalkana waafaqsanay intaan qabanaba idin horkeenayn idankan yaan idin shaqo idinku gelinin mana dhigi doonto ummadda soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol islaama baan matalaynaa waad ogtihiin dhaqankeena suuban soomaaliya dadkay leedahay waxaa loola jeeda dhaqankeena oo dhan wuxuu waafaqsan yahay dhaqanka islaamka marka taasaan anigu shacino ah shawaabul sharciga muhiim ah qur'aanka sunnada rasuulka ee dastuurkeedana waa idaari maamulka wixii loogu talagalay oo maaragtay inaatirada baarlamaanka waa intaas madaxweyneantaasa jiraya intaas bay dastuurka lagu daray shareecadan dastuurkeeda waa diinta ilaahay marka walaalayaal arrintaas xabada soomaaliyeed yacni shiyaan shakada gelinin wax ka arrintaas waa aan waafaqsanayn nagama imaan doonaan diinta ilaahay aad iyo aad aad u mahadsantihiin intaas maanta jitaanku ma jirin raali ahaaba shacabka aan matalayno oo shakadii loogu abuuray yaa ugu talagalay inaan u caddeeyno markaa jita
weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega wararka oo idinkaga imaanaya raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho markan haddaan eegno gobolka shabeellaha dhexe ciidamadii ugu horreeyey ee ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayaa la geeyey deegaanadii dagaal beeleedadu ka dhaceen ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale ceelashii biyaha ayaa dib loo kiciyey oo halkaasi ka shaqo bilaabay waxaana ceelashaasi ka biyacabaya maleeshiya beeleedkii ku diriray halkaasi xoolahooda iyo dadkoodaba warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray waryahayaga ah abuukar dayax oo warbixintan ku faahfaahinaya qaabka ay wax u socdaan
waxaan rabnaa ballantayni waa noosidii
cutubyadii ugu horreeyey ee ciidanka gorgor ee ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa la geeyey deegaanno ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan dagaalbeeleedya ay ka dhaceen ciidamadan oo ay horkacayeen taliyaha booliiska hirshabeelle iyo imaamka mudullood ayaa loogu tala galay xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka isbaarooyinka waxaa sidoo kale suuro galay in dib loo kiciyo ceelbiyoodyadii ku xirmay dagaalada oo aan muddo biyo laga cabin dadka iyo duunyada ayaa mar qura hareeyey baraagihii biyaha oo muddo qallalana maadaama haraad badan ay u qabeen imaam daahir imaam maxamuud ayaa sheegay in laga soo gudbay xilligii colaadaha haddana loo baahan yahay in nabadda la adkeeyo awalan rabbiga subxaana watacaala u mahadnaqaynaa alxamdulilaah nabadna siiyey caafimaadna siiyey dad muslima naga dhigay maanta waxaan joognaa tuulada caddow uul oo haddii aan la idmo baryahan uu shaqaaqa ka taagneed alxamdulilaah ilaahayaa mahad iskale waxaa ila socda taliyaha buliiska hirshabeelle odayaal abgaal ismaano odakeenada ciidamo xoogga dalka ah oo qayb ka mida gorgor oo halkan la dejiyey sidaas darteed baryahan matooradii ay tuuladaan ku tiilay dadki iyo dunyadii haddii yidhahan intaba waa oonnaay baarkooraa belbelsanaay waa kaas matoorka waa kacsan yahay ummadda ilaahay oo haddii yidhaahay madegenad waa cabuuhaysaa dunyadii waa cabtay alxamdulilah ilaahay mahad iskale kabacdina marka kalena waxaan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuradda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe oo haddii ilaa dhibaatada meeshaan ka dhacday go'aamaada ka qaatay annagana abgaalisman haddaana qaybta dhaqanka anoo imaam daahir imaan maxamuuda aan go'aan ka qaadannay ninkii isbaara lagu arkana in la soo qabto kii ordana madaxa laga gooyo ninkii nin dilan in la dilo iyado dukumiintina waa lahayaa intaas kabacdi bulshada tuuladan deggan qayb kastay ka kooban tahay waxaan ugu baaqayn anay ku soo noqoto hadday baadiyaha jirto hadday tuuladaha kale jiraan hadday cadala jiraan meel kastoo jira anay ka soo noqdaan waxaan ku dardaarmayna qof walba meeshii joogto anay nabadda ku dadaasho inay walaalnimada ku dadaasho in ummadda meel kastoo joogta sidai ahaa jirtay laysugu heliyo laysugu maslaxo laysugu tanaasulo laysugu safro korneyl xasan dhicis ow taliyaha booliiska hirshabeelle ayaa sheegay in ciidanka gorgor ee maanta la geeyey deegaanka caddow uul looga baahan yahay in ay qaataan waajibaadka amni islamarkaana dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaankani ay la shaqeeyaan waxaan maanta taagannahay waa caddow uul waa tuuladii ay ka kacday rabshadii deegaannadan dagaallada uu ka bilowda waa tuuladan saakay waxaan furnay ceelkii ayadana waxaa la rabaa dadkii shacabka ah ee meeshaan ka qaxana inay dib ugu soo laabtaan xoolihiina biyo waa ka cabeen dadkan sidoo kale inay yimaadiin ugu baaqaynaa waxaa kaloo halkaan keennay ciidamo dawladdu ay soo dirtay oo gorgora waxaa kaloo iyaguna waddada ku soo jira ciidamo kale toddoba boolis iyo nabadgud oo imaan doona dhammaan ciidamadaasna waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan nabadgelyada inay ka shaqeeyaan inay nabadda dib loo soo celiyo meeshaan shaqaaqadu ay ka kacdo caddo ulo ciidanka aan soo dejinana waxaa la go'aamiyey wax qoraya oo imaan karaa inaysan jiro ciidamadu waxay amar u qabaan cid allaale ciddi qora la soo gasha magaaladan inay qabtaan tilaabna laga qaado qof kasta waxaan leenahay dadka hubaysan oo deegaankan joogo oo qoryahooda heysta goobaha kaleetoodoo shaqaanku ay ka jiraan sidoo kaleetona ciidamo ugi doonaa qof kasta waxaan leenahay qorageeda ha geysato gurigeeda ciddi rabta qora inay sidato annagaa rabna inaan annagaa u diyaaroo geyhaynaa goobo loogu talagalo shaab lagula dirraayaa jira aygay la aadi karaan laakiin qora damboo deegaanadan hadda shaqaaqadu ay ka taagnayd lala imaan kara ama la dhex teegnaa karaa ma jirin ciidamaduna amar waxay u qabaan goobta qora lagu arkaa inay qoragaas ay ka qaadaan amarkaasay qabaan ciidamadan waxaan faraynaa cid allaale ciddi qora la soo gasho gaar ahaan degmadan hadda ama tuuladan hadda aan taaganna inaan qora iska dhaafa xataa bustoolad aan lala soo geli karin xiisadihii colaadeed ee muddooyinkii ugu dambeeyey ka taagnaa deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe ee salka ku hayay aanooyin qabiil ayaa hadda u muuqda kuwa markaasi sii dhammaanaya tan iyo wixii ka dambeeyey markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle imaamka iyo ugaaska mudulood iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay isla qaateen qaraar ka dhan ah colaad beeleedyada iyo sidoo kale isbaarooyinka ku soo noqnoqday deegaano ka mida gobolkan abuukardayax warbaahinta dalsan deegaanka cadow uul gobolka shabeellaha dhexe ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktor cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbaleewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbomaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro haycuni weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoomuru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteeleh waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelka iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socdaee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusiidhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
habeen wanaagsan dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareegga wararka oo idinkaga imaanaya raadiyo hadaalsan xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho markan gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa waxa uu shacabka deegaanka warciisa ugu baaqay inay u midoobaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada dalka gaar ahaan deegaankooda shacabku gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaana ku dhiirageliyey shacabka deegaanka warciise inay u midoobaan ciidamada dowladdan ay caawiyaan shacabka deegaankaasi ku nool hadalladiisana waxaa ka mid ahaa waxaan rabnaa ballantayni waa noosidii waxawaa bili'aadanku iska dhaafa xayawaanka ayaa waxay og yihiin labada ruux ruuxa u roon xayawaanka oo nafliyda caadiga ayaa kale og idinkuna inaad kale ogaa weysiin dowladda iyo shabaab halaha isu jiraan wanaaggooda iyo dadjeceelkooda inaa ogaa weyn annagana waa ayaan darro maalintaa qoryaha aad qaaddeen oo u istaagteen xildhibaanada qaranka waxaan rabaa horta inaan idiin sheega dadkan waa markii saddexaad ay dadkan soo baxayaanay shabaab deegaankan ka saaraya mar kaligood ayagoon dawladda wax badan caawinaada ka helin madaxweyne xasan sheikh hadda asigoo xilka xilka ka horreey uu haaye iyo lixdii waxay ka soo bilaabeen jowr ilaa raagaceel inta ka dhaxle ilaa tuulooyinkaan shal soo maraynay ka xoreeyeen muddo badanna waa lagu soo caanomaale madaxweynahana waa yaqaan ammaanta oo maaragtay idin ammaanayana wuxuu ogyahay horay taariikhda meeshaan uga dhacday labada ninoo hoggaamiyaysana waxay nooga dhinteen dagaalka ruunurgood oo raggaan hoggaamihayeenoo dagaalkaas geliyey nimankaas oo dagaalgeliyayaasha ahaayeen kadib haddana waxaa dhacday inay nabadoon nin nabadoonoo qaaliya iyo ay raagacaalle ka soo wateen ay dileen oo dadkan kaceen ciidamada dawladdana ay garab siiyeen oo ogtihiin taariikhda ka dhacda meeshaan jilab iyo agaarkiisa iyo warciise agaarkeeda qoordheere iyo warciisa intakadhaxle sida lagu yeelo waa ogaayeen macaawisleyda nimanka ciidamada gorgor waxay u yaqaaniin nimankan itusi itaabsi waxay ku leeyihin say kuwada ku korgeyahayaan waa gambaa xabadana horey ka bilaaba yidhi marka taariikhdaas ayaa maasha taariikhdii saddexaadna maantay taaganta waxaan rabnaa ilaahay idinkiis dib noogu soo laabamayn annagana dib u laabamayn markaana lagu kala bixi maa haddee waddankan waxay joogaan markay tabar noo noo dayriso ayay waddankan joogaan laakiin intaan tabar leenna iyo awoodda aan ilaahayna siiye aan leennahay inuu cunug xumood dambe uuna qashqashaado oo gabdhahaynana qashqashaado annagana uu yidhaahdo xoolaan kaa rabaa maalin kasta marna eryaan kaa rabaa marna lacagaan kaa rabaa marna sisimo xatee sekale inuu ilaahay islaamku sekama la yidhi oo yidhi sekay leedahay ken shan loor hadday ku baxdo looraan leha lagu yidhi yaa oo beertaada lagula leeya oo xoolahaaga lagula leeya oo naagtaada iyo carruurtaada lagula leeya markii ugu dambaysa waxay gaareen inay yidhaahdeen islaanta nambarkeeda keen ilmaha inta la qoro ma hayno ya markii islaanta nambarkeeda keen micnaha uu yahay ma fahanteen ya ya aadaa u mahadsantihiin islaantaada nambarka keen waa mid adduunyada ugu xunoo lagu dhinto inaad dhimatidaa karoon haddii aad dhimatay kadib maarata wixii oo oo la sameeya ilaahay u taalla laakiin taasi keen nin sidaada inuu ku yidhaahdo ee adigana aad tidhaahdo nambarkeeda waa kow laba saama ay tidhaahdo ya xayaatada ugu xun adduunyada oo soo marto intaad nooshahawa ilmahaagaa la xisaabte naagta fureedi keenaa lagu nambarkeeda keenaa lagu yidhi ayadaa la soo wacaa waxa waaye intaas ma taqaan ayada nafteeda adiga jaajuus lagaaga dhiga heerkaas inay gaarsiiyaan ayay ujeedkay rabaan waxaa laisleeya ogaan ninka ragga waa khiyaano badaya ama ilmaha kala reebe oo yidhaad shanaan dhale asoo toban dhale habarti in laga xaqiijiyaa la rabaa halahaas waxaa la raadaa fitri in lagaa qaadaa la raadiha xoole fitra lagaa qaada oo dadka masaakiinta la sii jira haddaa ilahay xoolo ku siiya kuwii oo sakalayn toban neef iri adoo laa lagu yidhi sakaa ku waajibta labada ugu fiicneeda lawa shan looroo sinaa kuu baxda waxaa lagu yidhi hal looraa lagugu leeyahay hala leexsaday bishii kale haddii xoogaa la shiiday waxaa la yidhi odayaashaa loo yeedha asaa la yidhi qabiilka lacagaa la rabaa hala keeno lacagta adaa lagugu dilaa adaa lagugu dhibaatayha qaraxaa lagugu dhigaa dhibaataa lagugu dhigaa naftuna waxa waaye kan inta joogo iyo ka xamar joogo iyo kan gobol kala joogo iyo kan tuulo kala joogo qof waliba nafta ilaahay ayaa u ballanqaaday ballanqaada maalinta ay qofkaas naftiisa baxayso qof kaloo ballanqaada ma jirto qof kaloo ogna ma jirto xamar hadda dadaa ku dhinta shalay ka hor ilmo ardayahoo iska doonaaya shahaadooyin doonaaya oo aydhikaar doonaaya oo meel tegayaa lagu laaya ninka markii ilmo ardayahoo meel taagan laaya diin muu ku wada adiga ma adoo dantaada wadaa horumarkaaga muu ka shaqayha sharafkaaga iyo karaamadaada muu ka shaqayha sharafkayna karaamadayna annaga xooggayna iyo xoolahayna iyo dhiiggayna nooga jiraane sharafkayna karaamadayna inaashadaan halka rabaa hadduu ilaah yidhaha madaxweynaha sida uu idiin ammaanaya inuu inta yimaadana waa ballanqaadiya madaxweynaha waana idiin maaddoonyaa inaad taas maskaxdiinna ku jirtaa la rabaa madaxweynaha siduu mnaardugle markuu joogo idinkaga sheegay oo yidhi ha lagu daysado dadkaas wuxuu ogyahay inaad saddexdaas jeer markii saddexaad aad joogtiin dadka macaawisleyda ugu horreeyo taagan mar kasta inaad tihiin intaasuna waxaa ku keenteen dadnimadiinna iyo sharafkiinna waxaan rabnaa inaan dib looga laaban dadkanala diriska iyo kuwa diriska iyo kuwa diriska ilaa aan ka geyno soomaali ay dhan ay ka baxaanna waa daba joogaynaa shabaab markee haddaad adiga ka soo naqatid oo diriska ugu soo naqatid waa kaa soo daba naqaa beer doofaar ma ka bixinoo adiga haddaa ka gondoonto ama daayeer hay soo gelma haddaa baxdid waa kuwii leh wax kale ha raadin adiga marka waxaan rabnaa inaan diriska xataa looga herin nimankaasi waa cudur ummaddan dhex galay cudurkaasuna ilaahay ummadda waa naga saaray inta dhimanna inuu ka baxaan rajaynaynaa ummaddaannu ku soo naqamaa ilaahay idinkiisa waxaan rabnaa oo kaleento qoryaa la soo baxshay guryaha ku jiri jire qaar shabaabaa lagala cabsan jire nin wuxuu ahay nin mas-uulaho asiga qorigiisa u yaalo gurigiisa u yaalo danihiisa qabsado nin hadduu qoraga la soo baxo xoogaa qoragan wuxuu keenaa qabweynin iyo awood baawarow keenaa qofka haddaysan garashadeeda ka socon oo qoraga la weynaado iyo garaadkiisa dhaqanka aan wuu talagalna dhaqanaan ahaynoo gelaa laba dhaqanna meeshaan go'aana laga gaaray ninkii isbaaro dhigto oo xoogaa isyiraa laguma jeeda qalloocso iyo ninkii maaragtay shabaabo go'aana laga gaaray dawladda go'aanay ka gaartay idinkuma naqaano xumaan iyo jidjoogsi laakiin inay dad qaldan soo baxaanaan dhici karto waxaan rabnaa inaan jid lagu kadsoomin shaqada intaad leedihiin qorigiinna la taagnaaysiin shaqada haddaa ka degtiinna guryihiinna aad tegtiinna dantaa qabsan jirtaa qabsa gurigaagana qorgaaga dhigaysaa idoo nabada laakiin in jidda la istaagso ee masaafur la dhibo ee qof wax laga raadiyo annaga ma aqbalayno qoryahan uma soo saarin qoryahan maanta ka bilaabato waa kuwa dawladdoo kale waa la xukumaa waxaa lagu xukumaa wanaag inaad ku haysatid wanaag daro laakiin qof laga yeelama markee bulshadu in la fidneeyo ma rabna annaga fidno waxaan ka duulayno oon ka dagaalamayno waa fidno inay fidno kale ay timaadana qof laga aqbali maa waxaan rabaa marka intaas waxaan dadku inay wanaagsan yihiin waxaasuna aysan rabin waxaasuna aysan u socon waa ogna laakiin inay qof xun timaadaa laga yaabaa ay wax fidnayso fidnadaasuna maarata mid la qaadan kara maa deegaankan barwaaqo aadan qabinina oo ay ummadda kala qabin aa qabtiin waa kan waa xildhibaanada waa soo wada arkeen dhulkan aanan waa yeelin dhulkii kale intoosu argin indhahaba qorax nagala bixaysa xed waa run ilaahay nimcadaas uu idin siiyo oo idinku qaas yeelay ilaahay ku shukriya inuu shabaab idinka baxay fidno kaleento ummadda lagu fidneeyo oo masaafo lagu dhibo ku habaaro saaka labaa arrintaas samaysa waxayna qaateen baawuray milyan ka qaateen raagaceelayna ku xoriyeen idinkuna waa ogtihiin oo malayaha xawaalduubale uga qaateen mase ma ogdiin saddex nina xawaalduubale baawur u qaatay lacag ninkii baawurkaana soo wacay wixii baawura beledkan jooga dadka waa yaqaan masjidaa la soo wacay nimanka waa la qabtay weliba aabbihiisaa qodka qabtay mid ka mid ah waxaan rabnaa marka annaga ma aqbalayno xumaan dambe inay deegaanadan ka dhacdo dadka deegaankan joogoo dhan qofkii safarahoo maraya si istariixa inuu ku maro qofkii ku nooloo haween si istariixa inay ku noolaato qof kastoo maraya inuu nolol wanaagsan iyo iyo nabad iyo neeco wanaagsan u dareema rabnaa maahayna ma rabno inuu jidka inta looga qof uu soo horbaxo uu naxo laga nixiyo oo asiga qofkii uu maaragtay uu naxo ma oggolahayno mana aqbali karno shabaab waa naga tegey jaanduugga dhiman dadka sida badan jaanduugga waa la haayaa xildhibaanada u sheegayna dad badanoo jaanduuggiya waa la haayaa jaanduugga halaa dhiman inaa keentiin alin karaba meel haddaa ku soo ogaatiin baawar noohaa idiin dhawaa qaadan kartiin noohadaas haddaa ku soo qabatiin waa soo wici kartiin waxaad dhihi kartiin jaanduugaan soo helna noohadaasna waa qaadan lacagteedaa la iska rabaa waad dhihi kartiin waa fahanteen oo maleeha qof aa u fadhihaysay male meel haddaa jaanduugka ogtiin isla saacaddaasa soo qabaysay markee wuxuu ku maqan yahay annaguu nugu maqan yahay marka nin nagu annaga nagu maqan lama aal yaraysan karo muddana wakhtina lama sii sii karo haddaad meel ku ogaatid oo isla saacaddaas aad meel ku ogaatid baabuur kuu dhow haddaad heshid waa wadaysaa waa soo qabaysaa waana keenaysaa baabuurka lacagtiisa haddii lagaama rabo war cad maahayno laakiin malaamiley inaa xabad kula bururtiin lama rabo ya malaamiley ma taqaani sabcoolida malaamileyda waa yaqaana khayr allah ku sii malaamiley waa qoraa kula bururin laakiin qora hadduu haysa ninka qora hadduu haysa waajibkaaga ka gudaysa hadduuba qoraga dhiibiddiida kadib waxba isu mihdiin yow kaa xabada badin hadduu kaa xabada badiyo adiga yow adiga waxay kaa gaarsiin asiga waxa gaaraan waxaan rabnaa marka ballantaynu waa saas shabaab waa tegiyey noo soo naqama laakiin kuwa weli meeraysaa meelahan ku meeraysaayo oo weliba isnaydan iyo meeshaan feermo dugeeda iyo meelahan laga sheegayo waxbaa laga sheegaaye maya maya dilow ma jiro maya dilow ma jiro yow soo dhiib malaamile haddii waa soo qabaysiin qor hadduu leeyo adiga qor hadduu leeyo anugu abad mar horaan kuu sheegay qor hadoobaleeyo aragtidba adiga adiga waxaayn ka dhexeey wuxuu ku yidhi xildhibaanka hadda luqaddiisa waa kan kuma dhino luqaddiisa kaas waa ninkii meelaan ku meeraysaan oo weliba qoray haysta waxaan rabnaa qoryihiin waxaa umaleeha deegaanka waa soo wada bixeen oo maleeha qoray maqanoo qaamuqashiir qaba mu jira yah waxaa kaloo idiin sheegaa mar alle markii aad timideen oo isugu tagna warciise waa ogtihiin alaabaa timid ilmaha ayaanta waa maaragtay iyo duqowshada ayaanta islaamaha idinka dabaqay ilmaanu maleeha ya ma soo been hadda waayay haddana kuwo kalaa yimid haddana haye marka dawladda iyo shabaab waxay keliyin maarkinino ya in loo dhinto dawladda maysan mudnayn waxa dawladda ay u dhimo ku leedana waa sharafkayna iyo qiimeyna iyo karaamadayna iyo diinkayna inaan dhowranno wa markee diintaynay naga dhaceen sharafkaynay naga dhaceen karaamadaynay naga dhaceen ummadda inay isu timaado ay xur ahaatay noo diideen aan xur ahaado deegaankaygana aan ku noolaado kaliya ma waxaad tuugaysiin wax kale maa laga tuugaya dadka waxa laga tuugaya waa intaaseede gurigooda maa ugu tagteen gabadhaada keen anaa wax soo baraa maa dhahday inuu inta ku yimaad adiga oo gabadhaadaan waxbaraa islaantaadan waxbaraa ninaa maanta noo sheegaya afar saxaabiynimo islaantayda loo imaasaalaya madrasada aadee keen afar saxaabiynimo islaam madrasada aadey maxaa la soo baraa ya haye waxaa idiin sheegaa war taasoo kale geeriyaa ka roon naagtaada keen waxaa soo bartay nin inta ku yidhaahda aniga horta kulley ilaahay ima soo marsiiyo laakiin aniga qoraya inta soo maxsaa inta reed maraa horta labadooda meesha dhigi lahay kadib ha lagu kala tagay anugu amaan fakadaa maa noolaado laakiin meesha horta labadaas maba bixi lahayn horta anaa kuu sheegaya laakiin naagtaada keen afar saaxabii nima ninka i yidhi afar xaniyood mowle ya waxaan rabnaa marka wixii dhacay way dhaceen wayna dhammaadeen wayna dhaafeen hadda de lama joogaan laakiin kuwa turfiyaannada oo weli inay tiftifaan rabo oo xoolaha u qaadi jiroo rabo inay xoolaha ku barteenoo carabdaarayo hadii yarax tuuga ama ri tuuga maaragtay guri markii la joogo qofka markaysaan tiraba dalaqay gadaashaadka leed ase wixii yaala dafaysa kuwaasoo kaleento iyo kuwa lamid ahoo jaajuusyada wax faa'iida ay leeyihiin walaalna male dhalashana male qabiilnimana male wax ay leeyihiinoo isu tihiina ma jirto haddaad idinku calooljilaacaas idahayana idinku unbaa ka orbegi doontiin idinkaana kuleelkooda arki doontiin hadhowna idinkoogu idinkay gadaal idinsoo kari doonaan waxaan rabnaa marka intaysan idinkeedii ugaarsan ayaga ugaarsada annaga maba diloohayna waxaan gey weynaa xoogaa maskaxda un soo dejiyo weynaa kay maskaxdu degi diidana dawladda annaga hayaysa ilaa weligiis meeshuu rabtaa geyso hii maskaxda u degtay ummaddaan ka mid ah waana qaldanay shal waana fiicanahe hadda halay dhaafuma waa la yidhaah dadkiisoo ka midna qaa laakiin dadkoo la shaqeeyaha aadaad u mahadsantihiin ballantayna waa noosaas waxaan rabnaa deegaankiinna ha u oggolaanina inuu qof qoray qaato oo qof ku dhibaatay ama qof oo maarata ku handado ama oo qof wax awooda oo isku daya inuu qofkaas uga samayso marnaba ha ka oggolaanina haddaad aragtiina gacantaad ka soo qabaysin waad soo qabaysin xabsiga waana la xidha sharcigaana la horgeeyaha annaga ma rabno qoryaha aan soo bixinno guryahay noogu wada jireen dad maa lagu dilmaaya maantana waxaan rabnaa annagoo hayno isagoo guriga ku jira inuu lamid noqdo markaa aniga beertayda falahaaya amaan shaqadayda kala heesto gurigaygaan dhiga haddaan rabo markaan shaqadaan joogana inaa imaadaan shaqada inaan ku qabsano intaasaa noo ballana aadaad u mahadsantihiin khayrka waa soo bilowda waxaan rabnaa niyadiinna inaad maarata sii adkaysatiin waa ognaa rag niyad fiican oo shabaab diidan oo shabaab aan rabin weligiinna inaa heedeen hadda kaalmihii kaalmo ka fiican haysiin qof kasta gurigay iga baxay tiri waaba kuu fududda markaadi adig gurigaagina waa kaaga baxsan yahay halka oo rufiyaanka meelaad naqaa inaad soo qabatiin ciyooma rabno oo la waayo aadaad u mahadsantihiin
qaybihii u dambeeyey barnaamijka wareegga wararka ayaan isla maraynaa ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka horumarinta iyo arrimaha afrika ee dowladda waddanka ingiriiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada dalka kulankula qaatay wasiirka horumarinta iyo arrimaha afrika ee dowladda ingiriiska andrew michwell ayaa kala hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo taageerada muhiimka ah ee dowladda ingiriiska ay siiso soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wasiirka la wadaagay guulaha dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ka xaqiijiyeen dib u xoreynta dalka horumarinta dhaqaalaha iyo dowlad dhiska ayaa xusay dadaalka xooggan ee dowladda ay ku bixinayso xaqiijinta soomaaliya oo xor ah ammaan ah isku filan islamarkaana ka faa'iidaysato fursadaha horumarineed ee caalamiga ah dhankiisa wasiirka horumarinta iyo arrimaha afrika ee dowladda ingiriiska andrew mijwell ayaa bogaadiyey guulaha dowladda soomaaliya ee ka gaartay dagaalka al-shabaab iyo deencafiska wuxuuna sheegay in dowladda ingiriiska ay door weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha iyo fududeynta in soomaaliya ay hesho mashaariicaha horumarineed iyo kuwa lagula tacaalayo saameynta isbeddelka cimilada isaga oo muujiyey sida ay uga go'an tahay adkeynta taageerada saaxiibtinimo iyo xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dowladood guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaan ayaan ku soo afmeerayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinaya cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsamaynayay tan iyo barnaamij dambe intaan kulmi doonno waa dhammaantiin oo dhammaanteen idin leh habeen wanaagsan